waxa weeye degmada iyo roobka markaad naga wareysatay roobku aad iyo aad buu ugu badan yahay dhexdeeda hareeraheeda aad iyo aad ba ilaahay noogu nibceeyey
waa gartay bal iiga waran waxaa jiray magaalada qaybo ka mid a inay deganaayeen dad reer guuraa ah oo abaarihii ay xoolihii dhaafiyeen xeryo barakac loo sameeyey bal iiga waran dadkaas iyo roobabka saameyntooda
dadkaas aad ula socoto waxa weeye toddoba boqol iyo afartan qoys oo barakacyaala oo ku yaala degmada saaxo ay dhibiiga la yidhaahdo alla aamin dadkaas waxa weeye awla xoole ma haysan haddana waxaaba saameeyey teendhooyin la-aan bustaraya-aan la-aan maxaan ku dhahaa dhaxamata iyo maxaan ku dhahaa aad oo kaneecadu u badatay sanseeriyaal la-aan waxyaalahaasa saameeyey waa gartay goormaa ugu dambeysay teendhooyin iyo bustayaal la siiyo dadka
waxaa ugu dambeysay adigu abaartii ka hor baa mar waxaa la siiyey teendhooyin ah xabad xabad iyo wax yaroo bustayaalah
waayahay bal roobkii da-ay iyo marka ka waran siduu u saameeyey
roobkii da-ay waxa weeye de alxamdulilah ilaahay ba horta naxariista iskale oo naxariis badan bay ka heleen laakiin hadde mar haddaad aragto meel dadku uusan haysan hooy oo usan haysan huwasho oo usan haysan sansanyeeri wuxuuna ay yihiin i d b aad buu u saameeyey xagga noloshooda dhaxanta iyo maxaan ku dhahaa kaneecada iyo xoogaa jirooyin baa ku dilaacay malaariyo iyo wax la yidhaahdo maxaan ku dhahaa awal xanuuno kalaa jiro jadeeca iyo jixdheer iyo rafaasyadaasaa jiray
waa gartay marka yaa baaq u diraysaa xilligan
baaq waxaan u diraynaa hay-adaha ku ku shuqulle oo macnaha bixiya alaabtaas hadda anigu aan ka dhawaajiyey oo ah huwashada iyo sansanyeeriyaasha iyo maxaan ku dhahaa inay si deg dega usoo gaaraan dadkaasu aad iyo aad buu ugu baahan yahay roobkiina weli waa ku socdaa oo maxaan ku dhahaa teendhooyinka dee annaguna waxaan ku caawino oo kale ma haysano waa dad badan oo macnaha guryuhuba nama wada qaadaan